إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد أيها الإخوة المسلمون يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وغذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يقول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ilaahi subxaanahu wa tacaalaa wuxuu dadka mu'miniinta ah ku boorinayaa inay ku cibro qaataan waxa hareerahooda ka dhacaya waxa adduunka ka dhacaya inay eegaan oo u fiirsadaan aayaadka ilaahi subxaanahu wa tacaalaa kownkan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa iska leh alle subxaanahu wa tacaala ayaana maamula waxaa saaran oo dhanna alle subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh saas darteed ayay tahay dadka alle rumaysan subxaanahu wa tacaalaa inay ku eegaan axdaafta dhacaysa ee dhacdooyinka inay ku eegaan sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo aayaadkiisa kuna cibro qaataan kuna fekeraan duruustana ka faa'iidaystaan marka kelimaddeennan waxay ku saabsan tahay sida aa maqasheen duruus wa cibar casharro iyo cibrooyin aynu ka qaadanayno axdaasta dhacaysa ama dhacdooyinka caalamka ka dhacaya gaar ahaanna caalamka innagayna khusaya ee caalamka islaamka ama muslimiintu ay degan yihiin waxaan ognahay labadii bilood oo u dambaysay ama saddexdii bilood oo u dambaysay laga soo bilaabo bishii disembar waxaa dhacayay dhacdooyin badan waxaan ognahay dalka tunis waxaa ka dhacday kacdoon shacab ah oo ummaddii hal mar ay dhaqaaqday xukuumaddii markaa jirtay ee kow iyo labaatan sano mise labaiyo labaatan sano ninkii haystay ay xukunka ka tuureen shacabkii oo soo dhaqaaqay ayay ahay oo hal kelimo isku raacay laguma baahna iska tag adiga iyo waxa aad wadatoba arrinkii sidaasuu ku dhammaaday sidii ummaddaas muslimka ahee meesha deggan ay go'aansatay buu go'aankii noqday wuuna tegey sidoo kale waxay u soo wareegtay masar oo aan la yslahayn cidina ku fekeryahayn xaakimkeeduna kuma fekeryahayn dadka shacabkana in badan kuma fekeryahayn adduunka caalamka dadka ku hareeraysan kuma yan fekeryahayn waa la dhaqaajinayaa laakiin sida aynu wada daawanaynay wada maqlaynay wada arkaynay harcad ayay soo dhaqaaqeen shacabkii masr oo shucuubta caalamalislaami ugu badanah boqol milyan iyo siyaado waddan cariiq ah oo taariikhda islaamkana taariikh dheer ku leh taariikhda insaaniyaddana ku leh taariikh dheer oo islaamku intaanu iman ka hor xataa taariikh dheer lahaa isaguna harcad buu ka dhaqaajiyey markay soo istaagtay kelimaddii shacabka isku raacin carruurtii yaryarayd dadkii waaweynaa rag iyo dumar layidhi laguma baahna iska tag adiga iyo waxa aad wadato isaguna waa ka tegey waa ka lugay haddana waxaa socota meelo badan oo kacdoonka uu ka socdo oo ah kacdoon shacbiya oo cid gaar ah oo maanta sheegan karta aanay jirin laa xisbi baan sheegan karin siyaasad ah walaa diini ah inuu isagu dhaqaajiyey oo kacdoonkaas ka dambeeyey oo kacdoonkaa maamulayay oo kacdoonkaa wakhtigiisa go'aamiyey ma jirto haba yaraata cid sheeganaysa kacdoon shacabah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maqaadiirtiisa iyo awooddiisa ku ahaatay cidina aanay filanayn balse uba ahayd mufaajo dadka laftigooda shucuubta laftigeeda axsaabta iyo guruubyaalka kullu waxay u ahayd mufaajo inay arrintu saa u dhacdo maantana waxay ka taagan tahay libiya waxay ka taagan tahay yeman meelo kalena waa ruxruxanaysa oo shucuubta caalam alislaami oo dhan adduunku maadaama uu noqday adduun isgaarsiintiisu ay fududdahay warkana la kala helayo afar iyo labaatanka saac raad bay ku yeelanaysaa shucuubta muslimka oo dhan arrimaha saa u dhacaya ee nimankii xukaamta ahaa ee caalam alislaami haystay ee isticmaarku dhigtay ee shucuubta muslimiinta ah madaxa kaga fadhiyay inay saa u daataan waaxidan tilwa alaakhar midba midka ka dambeeya oo kuwii weliba ugu cuslaa ay saan u dhacayaan iyadoon dad badani ayaan filanayn wax laysugu agaasimay iyo xoog iyo awood iyo cudud hub ah oo loo sheegtayna aanay jirin waa arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray arrinlah subxaanahu wa tacaala uu dhaqaajiyey wey aayaddaasaan akhrinay baynaa ku fadhida maa danantum an yakhrujuu wadannuu annahum maanicatuhum xusuunuhum min allah mid walbaa wuxuu diyaarsaday ciidamo wuxuu diyaarsaday hub hubka uma uu diyaarsan cid kale oo aan ka ahayn dadkiisa inuu ku garaaco ummaddan muslimka un inuu ku addoomiyo laakiin waxba ma tarin uma tarinisa وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وغذف في قلوبهم الرعب رعبنا وهب وسلاح وهب إله سبحانه وتعالى كلية قعنته وجره wuxuuna ugu nusrayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisa nusirtu biاlrucbi masiirata shahri waxyaalaha ummadaha kale kala khaas yahay buu ku daray nebigu calayhi salaatu wasalaam uxillat liya alghanaa'im wa nusirtu biاlrucb wa jucilat liya alardu masjida wa tahuura waxyaalaha ilaahay ummaddiisa ugu khaas yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam rucbigiina ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku riday oo waa kuwaas gariiraya arrimahaas marka inaynu bal duruusta aynu isleenahay way ku jirtaa aynu isku dayno inaynu ka faa'iidaysanno wey awalan darsiga ugu weyn waxaa weeye arrinkan dhacay iyo kacdoonkan socda ee dabaysha ah ee mawjadda ah ee xukuumaadkii taaquutiga ahaa dhulka wada dhigay waa arrin aan cidina sheegan karin saan yeelnay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo bixiyey ciidan ilaahay subxaanahu wa tacala uu ku soo bixiyey dadka inuu qalbigooda geliyo alla subxaanahu wa tacaala inay dhaqaaqaan oo dhiiradaan waa mid uun ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qalbiga gacanta ku hayo dadkan shalay baqayay ee cabsanaya ama laga yaabo cabsi darteed inay u sacabtumayeen ninkan taaquudka ah ee daalimka ah iyagii laftigoodii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubtoodii bedelay oo hal mar soo wada baxay oo hal mar soo wada dhaqaaqay waxa kanuna wax maalin iyo laba socday maaha waa wax muddo dheer soo taraakumay oo ummaddan yacni dulmigii ku soo dhacayay oo ay soo xusuusanayso oo heerkiisii gaaray dhibaatooyinkii la soo maray waxaasoo isbiirsaday oo sannado iyo quruun soo socdayo soo gaaray xaaladdii qaraxa soo gaaray cidina marka ma celin karto cidina ma gelin karto maxaa yeelay wax walba ilaahay subxaana wa tacaala waqti buu u qadaray ay leeyihiin marka arrinkan qadarteedii baa timi sida muuqanaysa darsigana aynu ka qaadanayno waxa haddaanu wakhtigiisu iman cidina ma qaadi karto cidina ma leexin karto wax walbaana wakhti bay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray wax walba ajal bay leeyihin faida jaءa ajaluhum laa yastaأkhiruuna saacata walaa yastaqdimuun qodobka labaad waxaa weeye adduunyada mulkigeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa bixiya isagaa mulkigeeda o dhan iska leh cidduu doon u dhiiba cidduu doonana ka qaada maalinta doonu dowlad saara maalinta doonana wuu ka qaadaa alle subxaana wa tacaala awood buu siiyaa qolo qolona wuu ka qaadaa laakiin adduunyadu in kasta ha dheeraato oo qofku madaxtinimadeed ha haysto haddii aanu ku socon ilaahay subxaana wa tacaala siduu amray dulli baa u dambeey dulli baa u dambeey qul illaahuma maalika almulk tu'ti اlmulka man tashaa watanzicu اlmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudillu man tashaa biyadika alkhayr nimankii arrinka ku amarku taaglaynayay maanta inay adillo ahaadaan daliiliin ah sida xusni mubaarak iyo bin cali iyo khadaafi iyo kuwo kaloo soo socdaoo ka dambeeya iyo kuwo ka horreeyey masiirkaasunbaa u dambeeya waxay cibro iyo darsi u tahay qof allaale qofkii awood ama suldo ama jago qabtaa inuu ogaado awalan inaanu ku waari hayn aaniyan inay tahay amaah loo dhiibtay oo uu ku maamulo cadaalad aalian haddii aanu cadaalad ku maamulin dulli iyo ihaano inay u dambaynayso mid kasta oo aan sharciga ilaahay ku socon cadaalo iyo waxaa u dambaysa ihaana u dambaysa darsiga saddexaad waxaa weeye casiimada iyo iimaanka iyo iraadadu inay tahay quwadda ugu weyn ee bani aadamku uu haysto maaha quwadda ugu weyn hubka maaha usha maaha dhagaxa maaha xoogga maaha diyaaradaha maaha dabbaabaadka maaha quwadda ugu weyn waa iraadada waa go'aanka waxa uu doonayo qofkan bani aadamkaaye oo iraadadiisu ay tahay wey haddii la helo iimaan iyo iraado doonitaan iyo rabitaan uu qofkan doonayo isbeddel ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u rumaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala husin walidaalika wuxuu qur'aanka kariimka ilaahay noogu sheegay qofkii doonaya adduunyo waa la siinaya kii doonaya aakhiro isagana waa siinaya man kana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha ma nashaau liman nuriid uma jacalna lahu jahannama yaslaha madmuuma madxura wman araada alaakhirata wasaca laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kana sacyuhum mashkuura man kana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun marka waa iraadow bani aadamku meeshuu ka dhaqaaqayo halkaas waxaana ina tusaya inay hub kasta ka xoog weyn tahay kacdoonmadan maanta kacay kacdoon hubaysan maahayn ma ahayn kacdoon hubaysan shacabka tunis kacdoon hubaysan maahayn laabtooday ku qaabilayeen hubkii iyo xabaddii ay soo ridayeen askarta bin cali qaybina waa dhimatay laakiin intii kaleeto hadafkii way gaareen khasaaradii ugu yarayd baana kaga baxday sidoo kalena masar ma ahayn kacdoon hubaysan si aan loogu malayn dadkuna ugu malayn isbeddel in la sameeyo inay ku xidhan tahay oo keliya in hub la helo maya hubka maadiga ah waxaa ka weyn kana horeeya hubka iraadada iyo iimaankii casiimada ah baa ka horeeya kaasaana asal ah walidaalika waxaan arkaynaa siday noloshoodu isu bedeshay nimankii dawaaqiida ahaa waxay wax ku ahaayeen oo magacoodu ku muuqanayay shucuubtan oo aan maya dhihi karin ninka daalimka ah marka waxa wixiisu ku socdaan in dadku u hogtaan oo qoorta u raariciyaan oo ayan maya odhan karin maya odhankan mayadu adigoon hub haysan waa afdal ljihaad walidaalika nabigeennu calayh salaatu wasalaam afdal shuhadaa'i xamsa uma rajulu qaama ila imaamin jaa'irin faamarahu wanahaahu faqatalahu darajada jihaadka iyo shahaadada ugu sarraysa buu qaatay qofkaas muxuu ku qaatay iraado saxiixa oo amr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar uu la yimi buu ku qaatay ma sheegin nebigu calayhi salaam inuu gacan wax ku bedelay inuuba wax ku bedelay amarahu wanahaahu daalimkiibuu wuxuu ku yidhi waxaad waddaa waa dulmi lama yeeli karo waa la dilay afdal shuhadaa buu noqday wuxuu kaloo raad ku yeelan ummadda ka dambaysana jid buu u jeexi jid buu u jeexiyo wuxuu noolaynayaa qalbigoodii iyo iraadadoodii buu noolaynayaa waxa ugu weyn oo insaanka la rabo in laga nooleeyana waa qalbiga hadday ummaddu qalbiga ka noolaato ummad nool bay noqonaysa hadday qalbiga ka dhimato oo macruufna aanay sheegi karin munkarna aanay odhan karin maya daalimka aanay odhan karin waxaad waddaa waa dulmi haddaanay odhan karin waa u dhammaatay ummadda waa lagu tumanaya marka walidaalika ilaahi subxaana wa tacala ayuu yidhi fircoon fastakhaffa qowmahu wuu yaraystay u fududaystay caqligooda sooma fa ataacuuh way ku raaceen wuxuu yidhi ilaahay innahum kaanuu qowman faasiqiin iyagiiba hadalka loo jeedinaya mugta fircoon maaha isagu muxuu sameeyey istikhfaaf buu ku sameeyey caqligooduu yaraystay maa lakum maa calimtu lakum min ilaahin hayri alaysa lii mulku misra wa hadihi alanhaaru tajri min taxtii afalaa tubsiruun waxaan soo xustay hadalka fircoon markuu lahaa hadda khadaafi uu leeyahay war miyaadana ujeedin libiya anaa wax ka dhigay anaa nooleeyey anaa abuuray anaana anaana gobi kara anaa abuuray laakiin maanta markii ummaddan qalbigeeda ilaahay subxaana wa tacaala uu geliyey nolosha uu geliyey ilaa hadalkan muddo dheerba wuu lahaaye isbeddelku qalbigooda ku dhacay oo ilaahay subxaana wa tacala uu qulubtooda beddelay kabbay ku tuureen hadalkiis waana diideen saas darteed waxa weeye darsiga ugu weyn oo qaadanayno ummadda hadday qalbiga ka noosho iraado leedahay waxaanay rabin laguma khasbi karo waxaanay rabin laguma khasbi karo nolol aanay doonihaynna lama marsiin karo haddii isticmaar la doono isticmaar lama marsiin karo xukun dulmiya haddii la rabo lama marsiin karo waa hadday ummaddu qalbiga ka nooshahay arrinka saddexaad waxa weeye afraad midnimadu qiimaha ay leedahay midnimada ummaddu inay wax u midowdo oo maslaxaddeeda guud u midowdo kacdoonadan kacay maanta hal shay bay ku midoobeen dulmigan aan iska qaadno daalimkan kifaaya intuu na raranayay intuu nagu dul socday na raranayay oo na baabi'inayay waa nagu filan tahay halka kelimay isku raaceen hal mar bay soo wada baxeen guryaha ka soo wada baxeen irxal iska tag hadi alkalima alwaxid kelimadaas haddii aan loo midoobin lagama adkaadeen daalimka daalimka lagaskama qabteen hadday ummaddu mutafariq tahay hadday kelimaddeedu kala qaybsan tahay hadaf iyo guul ma gaari karto si kastay arrinka guushaa ay raadinaysaa u fiicanta si kasta oo waxa ay raadinaysaa wax cadaalada u yahay wax cadaalada si kastoo u yahay haddaanay ummad ahaan dareenkaas wada qabin oo u midaysnayn ma gaari karto waxay darsi u tahay marka shucuubta mutafariqa ah oo masaalixdeeda iyo xurriyaddeeda iyo nolosheeda inay hesho aan u midoobi karin darsi bay u tahay waxa ka dhacaya tuunis waxa ka dhacay masar waxa ka dhacaya hadda liibiya waxa ka dhacaya yemen waxa khayrkeed iyo waddamo kaleeto oo waddada ku soo jira umadii u midowda madaalibteeda iyo masaalixdeeda waxbay ka gaari kartaa haddaanay u midoobinna oo kooxo kala qaqaybsan ay tahay waxba ma gaari karaan hadafa arrinka lixaad waxa weeye wacyiga iyo dareenka iyo aqoonta ummadaha say agtooda qiimo uga leedahay noloshana say qiimo ugu leedahay dadku hadday yihiin dad aqoon leh dadku hadday yihiin dad wacyi leh dad tacliin leh wax badan bay u faa'iidaynaysaa noloshooda dal iyo dad ahaan intaba xataa yacni mustawaha axdaasta meelaha ay ka kala dhacayso ayaan waxaan arkaynaa inay kala duwan tahay haddaynu muqaarano ku samayno isbarbardhig ku samayno waxaynu arkaynaa inaanay isku mid ahayn xasab inta ay leeg tahay wacyigooda aqoontooda diintooda yacnii waxbarashadooda inta ay leeg tahay haddaynu tuunis iyo masar iyo liibiya iyo yemen isbarbar dhigno waxaa inoo soo baxaya furuuqaad ay ku kala duwan yihiin waxaan arkaynaa axdaastii laftigeeda say u dhacaysay iyo waxyaalaha dhacay masaalixda caamka ah sida loo ilaalinaayo amniga shacabka dhexdiisa haddii aan xataa xukuumadii meeshii ka jirin sida loo ilaalinaayo waa arrin wacyi keenayso shucuubta ay ku kala duwan yihiin masar oo kale kama dhicin wax badan oo nahab ah masaalix lama burburin bangiya lama xadin shirkadihii dadka u xirnaa lama xadin guryihii looma dhicin dhibaatooyin badanoo lasha wax waa dhaceen oo xadas markuu dhaco oo waxyaala saasoo kale ay dhacaan dhacdooyini waa dhacaya laakiin wax aad u fara badanoo daahiro noqda ma dhicin sababta ugu weynoo bacdallaahi ilaahay uu ku badbaadiyana waxay ahayd wacyiga dadka xaafad walba culimmadeedii ducaaddeedii dadkeedii waxgaradka ahaa dhallinyaradeedii ay is-abaabuleen xaafadda ilaaliyeen dadkii habeeyeen nidaamiyeen waxaasna waxaa keenaya wacyiga iyo aqoonta iyo xadaaradda meesha shucuubka leh haddii ay waxaasu dhacdo oo bangi maran oon cidina joogin la arko laga yaabo in lagu qamaamo oo la dhaco oo la gurto oo wasaaradaha iyo masaalixda iyo meelaha caamka ah loo kala tartamo sidii loo bililqaysan lahaa loo bililqaysto ma aynaan ku arag yacni shaashaadka tifiyada iyo xataa kenya markii ay ka dhacday axdaastu waagii dhoweyd ayaama koobanba waxaan arnay subarmarketyadii iyo meelihii iyo wixii oo la dhacayo la guranayo oo tuugadu ay dhacayso soomaaliya wixii ka dhacay kaba sii darnaayeen marka wacyiga iyo aqoonta in badan bay tartaa ha noqoto mustawo kasta xataa dadka xataa tawaaqiidda laftigooda baa kala mustawayaad ah daaquutiyadii tuunis iyo masar way ka duwanaayeen midkii libiya hadda samaynaya xataa yacni nimankii jabeebirada ah baa kala duwan oo nin walbaa wuxuu leeyahay haqaafada beledkiisa iyo dadkiisa iyo mustawihiisa iyo dabeecaddiisa oo madaabixda ka dhacday dhowr iyo toban cisho gudahood benaghazi iyo darabulis iyo magaalooyinka la mid ah libiya kama dhicin masar oo dhan oo ka tiro badan oo boqol milyan ah oo xabaddii dhacdaa dhulka aanay dhici hayn kamayan dhicin marka waa yani dawaaqiidda laftigooda ba xataa kala duwan oo kala heerar ah iska dhaaf shucuubta iyo aqoontooda iyaduna waxa weeye darsi weeye darsiga kaleeto oo lixaad waxa weeye mu'aamaraadka khaarijiga ah yacni ummaddan islaamka walaalayaal muddo dheer ayay cadowgeedu ka shaqaynaya sidii ummaddan loo baabi'in lahaa loo tirtiri lahaa waa dagaal aan demin ilaa maalintii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu dacwada bilaabay ma demin ilaa iyo maalintii abujahl iyo umaya ibni khalaf ay wadeen munaafiqiintii madiine ay wadeen cabdullaahi bni ubiy ibni saluul iyo nimankii yuhuudda madiine jooga kacab ibnu ashraf iyo kuwii la mid ahaa ma demin ilaa yowmina hada mana demayso waana sunno ilaahay subxaanah wa tacaala wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljini yuuxii bacduhum ila bacdin zukhrufa alqowli gurura kadalika jacalna likulli nabiyin caduwa min almujrimiin wakafaa birabbika haadiyan wanasiira marka cadow laa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudukum can diinikum in istaطaacuu qad badat اlbagضاء min afwaahihim wma tukfi suduuruhum akbar qad bayanna lakum اlآaayaati in kuntum tacqiluun ilaahay subxaanah wa tacaala qur'aanka wax badan noogu faahfaahiyey cadow habeen iyo maalin soo jeedah uma amraynaya marka mu'aamaraadkaas waxaa ka mid ahaa ay gaareen tajribooyin badan kadib caalam alislaami wuxuu soo maray marxalo laga adkaado oo isticmaar u galo dhulka muslimiinta la wada qabsado caskariyan markii loo jebiyey dadkii muslimiinta ahaa qarnigan horraantiisii taasna waxaa ugu horraysay dowladdii khilaafada haysay markaa in iyada horta la burburiyo maxaa yeelay haddii kale caalamislaami looma soo tallaabi karo dowladdiisii keli ahayd ee halka dowlo ahayd ee khilaafada ahayd ee isku haysay in horta la burburiyo markay dhacday dowladdii turkiya cusmaaniyada ahayd markaas kabacdi caalamislaami la qaybsado markaa sikes biko faransiiska iyo ingiriisku intay shiraan ay kala qaybsadaan caalamislaami adigu intaa qaado adigu intaa qaado see lagu burburiyey dowladdaasna mu'aamaraad badan baa lagu burburiyey kala qaybin horta dadka muslimiinta ah carab iyo atraak in horta loo kala qaybiyo carab iyo atraak oo turkidii xukumaysay markaa caalamalislaami carabtii lagu diro oo daabitkii mukhaabaraadka ingiriiska ahaa lawrence uu yimaado isagoo nin caraba iska dhigaaya maka u yimaado iyo madiina wuxuu ahaa daabit mukhaabaraadka ingiriiska ka socda masra laga soo diray wuxuu yimi xijaaz shariifkii haystay xijaaz shariif xuseen ee nimankan hadda urdun haysta awowhood ah ayaa la kiciyey waxaa la yidhi nimankan turkiga idin haysta iska kiciya idinka xukunka la wareegaya ficlanna atraagta waxyaala qaladada ka dhacay taasna waxaa looga dhigtay xujur ayaa looga dhigtay thawra alcarabiya wixii la odhan jiray baa la soo abaabulay ingiriiskana soo abaabulay athawra alcarabiya yay ku socotaa turkigay ku socotaa turkigu yeeyihi soo muslimiin maaha haa waa muslimiin kale yaa dabada ka wada ingiriis iyo reer galbeed thawra alcarabiya la soo kiciyey xijaas oo dhan baa turkiga laga soo saaray makiya madiina laga soo saaray taraynka ka yimaada istanbul wuxuu ku soo dhammaan jiray madiina train weli birtiisii way taallaa ilaa hadda ilaa hadda birtii uu mari jiray way taallaa wuxuu ka iman jiray istanbul turkiya caasimadda khilaafada ilaa iyo madiina buu isku soo xiri jiray taraynkaas suuriyuu soo mari jiray urdunuu soo mari jiray shimaal jaziira alcarabiyuu soo mari jiray halkaasuu imi jiray xujayda iyo wax dadka isagaa daldali jiray caalam alislaamka saa isugu xirnaa thawra alcarabiya turkidii waa laga soo kiciyey xijaas xijaas haddii laga soo kiciyey meelihii kaleetoo dhanna waa laga soo kiciyey falastiina laga kiciyey shaam baa laga kiciyey lubnaan suuriya kada thawra alcarabiyadu waxay ku soo dhammaatay damashaq turkidii kullu dhulka carabto dhan waa laga soo saaray shaam iyo xijaas iyo yeman iyo meelahoo dhan waa laga soo saaray ingiriiska ayaa dagaalka hogaaminaya waxaana la waday carabta oo thawra alcarabiya uu isagu soo abaabulay saasaa horta lagu burburiyey dowladdii khilaafada ahayd oo muslimiinta ahayd gacanta muslimiinta laftigooda lagu burburiy oo carabtaha lagu burburiy markii carabtii la keenay dimashaq ayaa oo laysgu yimi awal waxaa loo loo ballanqaaday caalamkaasoo dhan in iyaga dowla carabiya oo weyn oo shariifku madax ka yahay la siinayo waxaa la yidhi markaa turkiga aynu ka saarno ood nala saartaan ayaa idinka caalamkaas dhulka carabta oo dhan idinkaa qabsanaya markii ay la saareen turkidii la dileen ayaa badlantii looga baxay ballantiyaa looga baxay suuriya waxaa la yidhi faransiis baa qaadanaya iyo lubnaan ingiriisna wuxuu qaadanayaa falastiin iyo dhulka agaarkeeda ayoo dhan iyo masar ya oo maxaa maxaa u soo haray iyo ciraaq kulli intaa waxaa isku darsaday ingiriis odagii shariifka ahaa wiilasha dhalay isaga oo laaji ah buu qubros ku dhintay qubros nafyi baa lagu sameeyey wiilashiisiina muddo kaaban baa waxaa la yidhi waxaa loo samaynayaa boqortooyo midna urdun baa loo dhiibay meel yar looga sameeyey oo weliba ingiriisku ay hayeen xukunkeeda ilaa wakhti dhow midna waxaa looga sameeyey ciraaq baa looga dhigay muddo boqor looga dhigay faysal iyo cabdalla ninkan hadda la yidhaahdo urdun haysta maxaa layaa cabdalla ahaani baad maqashaan idaacada cabdalla ahaani cabdallihii hore waa awowihiis cabdallihii hore waa awowihiis oo ingiriisku meesha mar u dhiibay kadibna laga laado adeerkiisu faysalna waxaa loo dhiibay ciraaq kadibna laga tuuray almuhim waxaan ka wadaa dowladdii khilaafada saasaa lagu burburiyey marka saa loo burburiyey caalamalislaami waa la kala qaybsaday marka markan marka dambe gaaladu waxay ku fikirtay muslimiinta waxay keeni kartaa kacdoon haddaynu innagu si toosa u maamulno isticmaarka marka saasi ma soconayo aynu u dhiibno dad innagu aynu soo diyaarsannay oo innaga inagu xihan baynu u dhiibaynaa waana ku dul ilaalinaynaa marxaladaas weeye marxalada hadda uu ku jiray caalam alislaami marxalada silsiladaha loogu xihay gaaladana jirjiru seexatay xagga unbay ka soo maamulaysaa bes ma cayna mushkil maxaa dhacay maxamed iyo cabdalle iyo faarax iyo saciid iyo magacyo muslimiin ah baa muslimiintii maamulaya kuna maamulaya wixii gaaladu ay rabtay oo fulinaya lama baahno waa asluub cusub marka ay gaareen marxaladan wey marxalada hadda isbedelaysa isbedelkeeduna uu muuqdo waxaana rajaynaynaa in ilaahay idankiisa isbedel ka fiican noqoto taladaasna horay ayay gaaladu u bixiyeenoo waxaa dhacday masar waagii saliibiyiintu ay weerarada ku hayeen caalam alislaami oo ay ku nagaan kari waayeen wax badan siaad ogtihiin xamalaad badan oo qudus la qabsaday falastiin la qabsado shaam la qabsado haddana laga saaro jihaad dheer oo xamalaatu saliibiya wixii la odhan jiray ay ku soo qaadeen caalam alislaami oo layska riixay ayaa jiray xamalaadkaas mid ka mid ah waxaa hogaaminaya boqorka faranse baa hogaaminaya waxaa lagu soo qaaday masar xagga iskandariya iyo xeebtada laga soo galay boqorkaas luwiis taasic baa la dhihi jiray luwiis luwiiskii sagaalaad boqorka faransa buu ah xamladana isagaa hogaaminaya xamladii markay timi masar zamankii mamaaliigta ayay ahayd ayuubiyiinta ahaa mamaaligta ka hor ayuubiyiintiba ayaa dagaal adag baa dhacay magaalada layaa dumyaad ee masar ku taalla iyo qaahira agaarkeeda almansuura meelahaas dagaal ba ka dhacay iskandariya uu ka dhacay dagaaladaas waa lagu jebiyey nimankii saliibiyiinta ah boqorkii faransana waa la qabtay waa la qafaasha waxaa lagu xihay mansuura meel la yidhaahdo oo qaahiro u dhow guri la yidhahdo daarir min luqmaan baa lagu xihay xabsigaasaa la geliya muddo kadib bay waxay sameeyeen mufaawadaad oo la kala bedeshay dadkii qafaalka ahaa baa lakala maxaabiista ahaa waa la kala bedeshay kala bedelkii baa lagu sii daayey wuxuu bixiyey talo markuu u noqday faranse wuxuu reer galbeedku yay isku dayiin si caskari ah oo dagaal ah inay ku galaan dhulka muslimiinta ma awoodi karayaan inay qabsadaan mana ku nagaan karaya laakiin maskaxda waa inaan kala dagaalanna waa wixii loo bixiyey ghaswu fikriga maskaxda dagaalka maskaxda waa aan kala dagaalanno buu yidhi xagga maskaxda xagga hubka ma loodin karayno muslimiinta buu yidhi fikraddaas way qaateen waagi dambe reer galbeedku waa tii markaa duulaan xagga maskaxda ah lagu soo qaaday caalam alislaami xagga iclaamka xagga meediyada ah xagga iskuullada ah xagga yacni bicthaadka ah mishinariska ah si maskaxdooda loogu beero dad iyaga laga dhaadhiciyo lagu beero dad la socda reer galbeedka laakiin midabkii iyo magacii iyo muuqaalkii iyo luqadii muslimiinta wataa waxaan ka wadnaa marka mu'aamaraadka dibadda ah ee gaaladu aan damihayn oo intaasoo qarni soo socday marxaladan ugu dambaysana ay dadkaas adeegsanayeen si kastooy u xoog badan tahay oo u dhib badan tahay haddii ummadda ummaddu hadday isbeddesho waana meesha la rabo waa darsiga muhimka ee la rabo in la ogaado ummadda hadday isbeddesho mu'aamarada dibadda ka imanaysa iyo ciidankeeda toonna waxba ma tari karo waxba ma yeeli karo ummadda maxaa yeele waxaa inagu badan mu'aamaraad dibadda ah baa nala ku hayaa saas darteed baanaan u nasan karin saas darteed baanaan u xoroobi karin saas darteed baanaan islaamka iyagii u isticmaali u tabiqi karin ugu noolaan karin mu'aamaradu waxay inagu fulaysaa innagaa jiran laakiin innaga haddaynu isbedelno oo niyaddeennu isbedesho oo quluubteennu isbedesho mu'aamarada bannaanka waxba inagama tari karto waxaan idinku dedlila maanta reer galbeed waxay ka jeclaan lahaayeen xusni mubaarak inay ku hayaan masar ma jirto israa'iil waxay ka jeclaan lahayd xusni mubaarak inuu u joogo iyo cumar sulaymaan ay xuduuddeeda ilaaliyaan leannu xaras iyaga oo ah ma jirto waxay ka jeclaan lahayd maanta waadix indhahooda shan ah baa shacabku markuu kacay bannaanka loo socodsiy idan waxaa weeye marka mu'aamarada dibadda iyo inaan had iyo jeer keligeed aynaan ka dhigin waxa aynu dacfigeenna iyo ikhtilaafkeenna iyo isdhiibiddeenna innagu aynu ku callaqayna iyo inaan ka dhigine innagu aan isku noqon aan isa sax aan isnoolayn aan wacyi diinteenna u yeelan aan diinteenna inaan ku noolaanno aan inagu doonno iraadadaas haddii laynaga helo mu'aamarada gaaladu waxbay nama yeeli karto iska dhaaf inay dhulkanna ku noolaate eh waxba xataa inama yeeli karto darsiga toddobaad waxaa weeye shucuubtan muslinka ah in aan la fududaysan oo la yasin awooddeeda la yasin ha noqoto dadka xukumaya ha noqoto dadka maamulaya ha noqoto dadka doonaya inay wax ka beddelaan ummaddan inaanay yasin oo fududaysan awooddeeda iyo imkaanaadkeeda qudrada ay ilaahay subxaana wa tacaala uu geliyey awoodda uu geliyey arrinkaasu wuxuu darsi u yahay dhammaan ummaddeenna wuxuu darsi u yahay gaar ahaan dadka doonayaan wax ka beddelaan ama aqoon-yahan ama ducaad ama siyaasiyiin ama khayrkoodba indheer garad dheh waxaa doonta dheh ummadooda inaana yeelaysa inay ogaadaan waxay darsi u tahay inay ogaadaan inay ummadda wax ku noqon karaan qofka doonaya inuu wax noqdo ummaddu wax ku noqon kara ummaddiisu wax ku noqon kara shacabkiisu wax ku noqon kara hadduu madaxtinimo doonayo hadduu magac doonayo hadduu maamuus rabo wuxuu ku noqon karaa shacabkiisa meelaan shacabkiisa ahayn hadduu ka raadiyo si kasta ha noqon ha ogaado inaanu waxba ka heli ummaddan muslimka ayna la mid maaha ummadaha maxaa yeelay ammaanta ilaahay subxana wa tacala u soo jeediyey ka ummad ahaan buu ugu soo jeediyey ka majmuuc ahaan buu ugu soo jeediyey marka uu leeyahy nebigu calayh isalaatu wasalaam in allaha laa yajmacu ummatii calaa dalaala ummaddayda ilaahay kuma kulmiyo baadinimo macnaa qaar baadiyoobiya way jiraan laakiin ka majmuuc ahaan ka umma islaamiya baadiyoobiso ammaan bay kaga jirtaa baadinimo waxaa la rabaa marka had iyo jeer qofku inuu ummaddiisa la jiro hadduu isagu goonni u baxo waa baadiyoobaya in allaha laa yajmacu ummatii calaa dalaal waxaa kaloo nebigu calai slat slam khasaa'isteeda ka dhigay bashir haadihi اlumma buu yidhi nebigu alai slat slam biاlnusra wاlrifca wاlsanaa ummaddan waxaad ugu bishaaraysaa guul iyo magac iyo sharaf ugu bishaaray ilaahay siinayo koryeelid ilaahay gaarsiinayo waa ummadda muslimka ah majmuuc ahaan wey ma aha fardi shakhsi ma aha koox gaar ka ummad ahaanba ammaantu marka ummaddan islaamka ugu dhacaysa waxaa la rabaa marka qofka doonaya ummadiisa ama isagu xataa shakhsiyan hadduu u doonaya sharaf ummaddu ku yeelan karaa ma yeelan karo keligiis shucuubta marka inaan la fududaysan darsi wey darsi wey wixii hadda axdaasta dhacday oo dhan shacabkii baa ka maarmay xisbiyadii guruubyadii zacaamaadkii magacyadii la yiqiinay wixii la yiqiinay oo dhan hawshan kuma ayan lahayn wax dhaqaajina hogaara kuma ayan lahayn waa darsi weyn weeye inuu shacabku tashanaayo inuu dhaqaaqi karo iraadadiisu inay midoobi karto markuu maslaxaddiisa iyo dantiisa uu dareemo oo wax iska beddelaan marka inaan la fududaysan ummaddan dadka fududaysta waa dad aan taariikhda akhriyin waa dad aan taariikhda akhriyin hadda shacabka masar baa waxaa la ohan jiray waa saakada waa shacab maaragtay bahalkii badan xukaamta aad ugu maaragtay maran waxyaala la sheeg sheegi jiray waa laakiin taariikhdu waxay sheegaysaa hayra daalika hayra daalika bay sheegaysaa taariikhda markaynu dib ugu noqonno hayra daalika bay sheegaysaa xamladii saliibiyada saan sheegay kullu waxaa jebiyey masar baa laga jebiyey asaas masar baa u ahayd shaamna way soo raacaysay way la socotay marka wixii ka dhacaya masar caalamalislaam o dhan u saamayn saliibiyiintu markay yimaadeen masar bay ahayd meesha ay ku jabeen oo saan hadda sheegay xamladii luwis ataasic masar baa lagu xiray salaaxaddiin alayuubi xagguu ka soo baxay oo saliibiyiinta ka xoreeyey baytulmaqdis xaguu ka soo baxay salaaxudiin alayuubi salaaxudiin alayuubi raxmatullaahi calayhi wuxuu markii hore ahaa waali ama gubernatoore ama madax dalka masr buu ahaa keliya markii hore noqda in adeerkiisa hayay oo markii dambe xukunka uga tegay ka horna waxaa haystay faatimiyiin baatiniye ah oo shiica ah wuu ka daahiriyey kadibna wuxuu u soo gudbay shaam mamaaligteedii in badan inay isaga raacaan oo markaa shaam inteedii badnaydna saldanadiisa ay soo garsho kadib buu markaa isu diyaariyey baytulmaqdes siduu ugu duuli lahaa oo u xorayn lahaa baytlmaqdes saliibiyiintu waxay qabsadeen afar boqol iyo sagaashan iyo labo hijriyeed markuu dagaalkii xitiin dhacayna waxayd shacbaan shan boqol siddeetan iyo saddexdii marka sagaashan iyo kow sano meelahaas bay haysteen saliibiyiintu baytlmaqdes boqol sano wax ku dhow hal qarni wax ku dhow sagaashan iyo kow sano salaaxaddiin masar buu ka soo baxay shaam buu yimi shaam buu isku abaabulay kadib buu wuxuu u diyaargaroobay baytulmaqdis dagaalkeedii xaasimka ahabaa dhacay wuxuuna ka dhacay falastiin wuxuu ka dhacay macrakatu xitiin kadibna baytulmaqdis buu furtay dagaalkii tataarka ee harbiga dhinaca sharqiga ka yimi isaguna wuxuu ku jabay masar buu ku jabay waa taariikh masar buu ku jabay jinu ka soo bilowday iyo mongolia dhulkii caalamulislaami oo dhan bay cagta soo mariyeen oo soo qabsadeen samarqandi iyo bukhaara iyo dhulkan afghanistaan iyo khuraasaan iiraan ay ku fadhido ilaa bakhdaad ay yimaadaan bakhdaadna ay dukun daakun ka dhigaan laba malyan baa lagu dilaa layidhi bakhdaad sida ibnu kaiir iyo khayrkiisa ay sheegeen laba malyan khaliifadii ku jiro culimo ku jirto dadka ku jiraan kadibna waxay u soo gudbeen tataarkii sida duufaantii oo kaleeto waxay u soo gudbeen shaam lubnaan falastiin shaam inteeda suuriya inteeda badan bay soo qabsadeen masar keliya hartay marka caalamin islaamiga mashriqa ah wixii aan ahayd maqrib oo afriiqiya korkeeda waqooyigeeda iyo andalus aan ahayn halkaa markay marayaan oo ay handadaadda u soo direen masar masar markaa wiil yar oo dhowriyo toban jirah baa madax ka ah saldanadii laysu dhidhiibi jiray oo ahayd dhaxalka markaa nin aabbihiis u shaqayn jiray wiilka oo raggiisa ka ahaa yacanii abbaandullayaashiisa ka mid ahaa oo sayfidiin quds la dhihi jiray ayaa culimmadii buu shiriyey dadkii waxgaradkii buu shiriyey wuxuu meeshan khatar baa soo wajahan ninkan yarkaayna nin hadda wax maamuli karaa ma aha meeshii markuu kala wareegay waana loo qiray waxaa culimmadii markaa joogtay ka mid ahaa cisadiin bin cabdisalaam raxmatullaahi caleyh suldaan alculamaa la yidhaahdo ninkaasu marka abaabul buu galay shacabkii masar oo dhan buu abaabulay masar oo dhan afar bilood ayaa waxaa lagu weeday abaabul shacabkeeda baadiyayaasha iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka waxaa loo diraayay dad soo ururiyaha dadka iyo ciidamada oo ku wacyigeliya tataarka iyo cadowga in laga hortago oo layska dhiciyo masar oo dhan ayaa waxay noqotay hal mar inay karkarto ma aha ninka xaakimka keliya masar oo dhan culimmadiina waa la shaqaynaysay saan sheegay xataa dawaawiin buu u samaynayay suldaan alculamaa ninka suurat alanfaal iyo suurat towba la xafidsiiya dhaqaaq soo ururdad kusoo dul akhri xarid almu'miniina cala alqitaal afar bilood buu diyaargarow ku jiray ninkaas suldaanka ah sayfidiin qutus raxmatullaahi caleyh afar bilood buu wuxuu ku jiray diyaargarow hubkii xoolihii zaadkii wax walba uu ilaashanay diyaarsanay kadib ayuu soo baxay ma sugin ciidankii tataarka oo hanjabaad adag u soo diray ma sugine wuu ka soo baxay masar wuxuu u soo dhaqaaqay xagga falastiin muqadimadiisa iyo waxaa isku dhacay ciidankii tataarka hordhaciisa ama sahankiisa ahaa iyo isaga sahankii muslimiinta oo uu hogaaminayay nin la ohan jiray ruknidiin bevers oo geesi ahaa oo mamaaligta ka mid ahaa marka dambena isagu suldaan masar ka noqon doona ninkaasaa hogaaminayay sahanka muslimiinta oo qaybta hore ah iyaga iyo sahankii tataarka fooda isdaray muslimiintu iyo carcartooda qaba cagtay mariyaan marka tataarka wuxuu ahaa jabkii ugu horreeyey oo tataarku ay ku jabaan inta ay soo socdeen dhowr iyo toban sano oo caalamulislaami cagta soo mariyeen markii ugu horraysay oo la loodiyo bay ahayd waaba rumaysan kari waayeen ciidankoodii weynaa bay isugu yeereen kadibna waxaa lagu kulmay cayn jaaluud eesha la yidhaahdo markii hore haza ayay isku dhaceen kadibna cayn jaaluud waa meel mukhayamka jiniin la yidhaahdo ee dagaalku ka dhici jiray meel u dhow oo ilaa afartan kilomitr u jirta tog halkaasa oo la cinjaaluud bay isku heleen kii ramadaan halkaasaana lagu jebiyey tataarka jab aanu mar dambe madaxa la soo kicin kadibna shaam oo dhan baa laga soo xoreeyey mar labaad markay soo rogaal celiyeen tataarku boqol sano kadib haddana ciidankii jebiyey masar buu ka soo baxayoo shaykhulislaam ibnu taymiya markuu ka calwaayey shaam dadkeedii kala carareen wuxuu aaday masar masar buu ka raadiyey suldaankeedii inuu ku soo taxriidiyo sheikhulislaam ibnu taymiya inuu la hadlo ninkaa suldaanka uu yidhaahdo war tataarka meeshaha laga saaro isagoo la socda ciidamadii masar ka yimi ayuu sheekhu soo raacay kadibna saasaa tataarkii marlabaadkii lagu jebiyey waa meesha uu ku dhaaranayo sheikhulislaam ibnu taymiya oo uu leeyahay berrito ilaahay idankiis waynu ku adkaanayna oo uu u dhaartay ciidamada isaga oo dhiiri gelinaya oo taxriidinaya markaasay yahaan qul laa ilaaha qul in shaa allah waxaasuu yihi in shaa allahu taxqiiqan laa tacliiqan marka ma aha meel shucuubtu la fududaysto maaha macrakada hadday shucuubta muslimka ay gasho hadalka waxaan kusoo koobayna dagaalku dagaalkii muslimiinta way annaga iyo gaalada dagaalka noo dhexeeyana waa dagaal diin ah oo jiritaan ah ma jiraysaan mase ma jiraysaan waaye dagaalka waa inay ummaddu gashaa dagaalkeedii waaye haddaanay ummaddu gelin dagaal meel lagu gaarayo maa xaqiiqa waay sababtu waxay doonto ha noqoto sababtu waxay doonto ha noqoto ummaddu ma waxbay ka biyadiidsan tahay ma waan la wacyigelin ma dagaalka dagaalkeedii baan laga dhigin ma iyadaan dagaalka la siin ma dagaalkan dagaalkeedii ahayn maxay ummaddu u kici ladahay oo diinteeda iyo dalkeeda u difaacan ladahay waa in la isweydiiyaa dadka aqoon-yahanka dadka siyaasiyiinta dadka madaxda dadka culimada waa inay isweydiiyaan ummadda islaamku iyo shucuubteedu maaha in la fududaysto xoogooda maaha in la fududaysto tabartooda maaha in la fududaysto caqligooda iyo waxgaradkooda maaha waa darsi weyn waaye masar hadday dhaqaaqdo tunis hadday dhaqaaqdo yaman hadday dhaqaaqdo way dhaqaaqi caalamulislaam wuu dhaqaaqi shacab kastoo muslimaan hadduu dhaqaaqo umuurtu way dhaqaaqi shacabku hadduu dhaqaaqi waayo waxba ma soconayaan taayars ma gedinaya taas waa inay ogaadaan marka dadka doonaya ummaddooda inay wax ka beddelaan inay ka tagaan oo yidhaahdaan ummaddan waxba loogama baahna ummad baasoo aan kici hayn w ummad baasoo aan rabin weeye cizo iyo sharaf inay yidhaahdaan maaha keliya keligood waxba ma qaban karaayaan darsigaa darsi weyn waaye oo muhima walaalayaal dhammaanteen buu faa'iido inooye inaynu qaadano wixii tataarka ka hortegay ummadda islaamkaabay ahayd oo wada socota saasaa lagu jebiyey waa taariikhda hadda aan idiin sheegay shacabkii masar iyo suldaankiisii madaxdiisii culimmadiisii shacabkiisii oo dhan oo wada socdoha taasaa lagu jebiyey saliibiyiintii sidaasaa lagu jebiyey salaaxuddiin nin daaqadda ka soo baxay maahay nin keligii socda maahay waxaa suldaankii dhamma ummadda hogaaminayay sheikhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi markuu ka hortegayay tataarka kama hortegin keligiis iyo isagii ardaydiisa keliya kama hortegin maya salaadiintii muslimiinta ee jiray buu ka raadsaday cid uu taxriidiyo oo la kicisa oo shacabkii iyo awooddii ummadda la qaada lianna ummadda awooddeedu hadday dagaalka gasho dagaalka waa lagu guulaysan insha allahu tacala ummadda awooddeedu haddaanay gelin ee maqan tahay dagaalkaas dagaal layskugumaa marka darsigu waxa weeye shucuubta inaan la fududaysan shucuubta inaan la yasin shacbiga muslimka ah ummadda muslimka ah umuurtu iyo danuhu waa danahoodii kuwa khamrada cabbaya oo qaadka dhuuqaya ayaa dagaalka safka hore ka gelaya markii dagaalka ummadda laga dhigo inuu dagaalkeedii yahay ana aquulu lakum haada runta iyo xaqiiqdu taas u ah kuwa mafrishiyada fadhiya yaa dagaalka kaaga dheeraynaya markaad ka dhigto dagaalku dagaal ummadeed inuu yahay waana taariikh la soo arkay daa'iman waxaa ku jiri jiray ummadda islaamka ah yacni dagaallada markay gerayso ummaddao dhan oo iswadatay ahayd keedii taqiga ahaa keedii sheekha ahaa keedii maaragtay xataa balwadda lahaa keedii caamiga ahaa dumarkii raggii ummaddao dhan baa socotay maxaa dhaca dagaal ummadeed marka walaalayaal waxa weeye darsiga weyni in aan ummadda shucuubteeda la yaraysan qofku wuxuu wax ku noqon karaa ummaddiisa inuu eego ra'yigeeda inuu tixgeliyo rabitaankeeda inuu tixgeliyo taladeeda inuu tixgeliyo awooddeeda inuu tixgeliyo xaaladaheeda waxaa xanuujinaya inay xanuujiyaan waxaa dhibaya inay dhibaan walay caalam alislaami maxaa hadda nimankan maanta laga riday xukuumadaha iyo kuwa laga ridi doono oo soo socda waddada ku soo jira oo aanay ummaddu intaa in leego ixtiraama u hayn maxay tahay sababtu dalka masar oo hadda aan idinka sheegayay hadda yacnii caalam alislaami wuxuu ahaa dalalka ugu horreeya bal adduunkaba adduunkaba dalalka ugu horreeya buu ahaa jabaan oo aad ogtihiin caalamka maanta wixii dhaqaaqaya oo dhan inay iyadu soo samaysay laga soo bilaabo mikrofoonkaas ilaa baabuurka ilaa diyaarada aynu ku soconayno ilaa tareennada aynu ku soconno sanaacaadkeeda soo samaysay jabaan dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii ay doonaysay inay bilowdo sanaacaadkeeda waxay koox u soo dirsatay khubaro ah masar bay u soo dirsatay bilaahi calaykum masar bay u soo dirsatay si ay khibrad uga soo faa'iidaysato iyo aqoon jabbaan si uu khibrad iyo fikrad uga soo faa'iidaysto masar maanta masar xaggee joogtaa sanaacaad iyo horumar jabbaanna xaggee jooga yaa la haray ummaddaan waxaa la hartay qiyaadaadkeeda qiyaadadeeda baa la hartay madaxdeedii baa la hartay dadkii maamulaya la haray sabab iska dhaaf taas dowlado islaama oo aan carab ahayn namuudaj waxaa usoo qaadataa turkiya waxaa usoo qaadataa maleeshiya waata namuudajyo cusub waay caalam alislaami muslimiina laakiin aan carab ahayn laakiin maamulku ka duwan yahay maamulka ka socda dowlado waaweyn oo carab ah oo hani ah oo hodan ah laakiin dadkeedu ay xiran yihiin oo lugta hoosteeda ku jira dowladda maleeshiya waxaan maalin dhaweyd baan soo siyaartay dhowr sano ka horna mar baan tegey laba kun iyo lixdii laba kun iyo lixdii markaan tegey risaalo yar baan ka qoray kitaab yar oo aan u bixiyey shukran maleeshiya shukran maleeshiya waxaan ku idhi shukran maleeshiya maxaan u idhi eerboorka markaan ka degay kuaalambuur baasaboorkayga soomaaliga baan dhiibtay fiise waxaan watay aan ka soo qaatay waddan ka mida waddamada carabta gabadhi waxay tidhi immigrationka gabarh muslimadahoo asturan waad garanaysaa dal muslima inaad timi waxay tidhi imisaad joogaysa maxaa laba wiig ama saddex waxay tihi muddadu hadday saas intaa leeg tahay uma aadan baahnayn fiise inaad soo qaadato fiisaha halkan ayaan kaa siin lahayn maadaama aad soomaali tahay aniga madaxa ila weynaaday adduunka meel layga soo dhowaynayo maba jira ka soomaali ahaan aanan dowlad lahaysan dowlad lahayn waxay ahayd meesha iigu horraysay oo la yidhaahdo baasaboorkaaga soomaaliga ah baad fiisa la'aan ku soo gelaysa sow jawaabta aan bixiyaa ma ahayn marka inaan idhaahdo shukran shukran maleesiya weli waa sidii maanta hadda markaan tegey sidaasoo kaleeto marka maxalle shaahidku aan rabay waxaa weeye dowladdaasu markii ay xornimada qaadatay lixdamaadkii iyaduna waxay dowlad faqiirah dad yaroo iska ugaarta ama badaha ka ugaarta jasiirada yaryar ah wax xoola aan lahayn wax horumaran aan lahayn isticmaar ingiriis uu ka kacay markaas ayay ahaayeen sida masarba markaasoo kale ay ahayd maanta yacnii shacabkaas muslimkaahi markaan maanta tagay xaggana aan tago oo dowlado kaleeto oo muslim oo caraba yacni waxaan u hayaa nimankaas walaalahaya oo muslimiinta ah aqoon kasta ha lahaadeen aqoonta diintu ha ku yaraato waxyaalaha ha ku yaraahdaan bidaca ha lahaadaan waxyaala sunnada khilaafsan aad ku aragto laakiin dhinaca kale usuushii islaamka iyo bani aadamnimada labadiiba way xifdeen waxay ka hormarsan yihiin dowladahaas qaniga ah oo lacagta badan batroolka badan xoolaha badan quwadda badan oo tirada badan bay dadkoodii ka nolol horeeyaan oo ka nolol fiican yihiin meesha masar qubuuraha lagu nool yahay oo dad badani shacab badani qubuuraha uu ku nool yahay dalka intaas xadaarada islaamigaa leh meesha dalal muslin ah oo hani ah dadkooda dad tuugsanaya masaajidada taagan la helaayo maleeshiya ma laha ma laha dadkeeda waa mustakfi qof walba ama gurigiisa noloshu ku noolaan lahaa shaqadiisii waa mustakfi hadday noqoto dalka technology maanta wuxuu ku jirayaa dowladaha technolojiga oo horaysa dhisma hadday noqoto dhismihiisii waa dhismo casriya oo maanta adduunka xagga cilmiga ugu horeeya marka waxaan la yaabay hadal kitaab nin nin ra-iisul wasaare ka ahaan jiray uu leeyahay wuxuu yidhi aniga waxa muhiimka ii ah maalinta aakhirkeeda at the end of the day ma aha in reer galbeedku waxa aan sheegayo ay raalli ka noqdaan ama maqsuud ka noqdaan thats not my business ma aha arrinka aniga aan doonayo galabtayda iyaga nimankaas raalli iga noqdaan waxa weeye arrinka aniga hadafkaygaayi dadka anigu aan liidarka u ahay inay raalli ka yihiin oo ay soo dhowaynayaan waxaan samaynayo hada ladii yuhimuni kaas way kan aniga ihamigelinaya marka maanta ninkii labaatanka sano ka ahaa ra-iisul wasaaraha oo mahatiir la odhan jiray haddana sagaashan iyo afarti ka tanaasulay ka degay ilaa hadda waddanka wuxuu ka yahay muxtaram waddankiisuna ku noolyahay caalamkeennan carabta ama afaariqada ahna waa ku yartahay in laga helo ninkii saasa inuu ama dhinto ama saanoo kale hadda kadaafi in ama dhulka lagu jiido ama isagii shacabkiisu isku baaba'aan ama waa haysanaya kuwii ka horreeyey isaga ra-iisul wasaarihii ka dambeeyey waddankay joogaan oo nin walba markuu jagadiisa ka degay si caadiya uu uga degaayo waddankiisana uuga khidmaynayo meel kaleo ka mida badawi baa isaga ka dambeeyey nin la yidhaahdo maantana waa laga wareejiyey nin kaleto rasaaq la yidhahdo najiib baa haysta hadda saasay u socotaa tasalsul caadiya dadku waa nabad waa la degan yahay si xadaariya ama shaqada loo kala bedelanayaa nolosha lagu nool yahay waa nolol caadiya ma suurtoobi karto innaga xataa soomaalideenna ayaan ka dhici hayn oo si xadaara ah oo aqoon leh oo fikir leh qofku dalkiisa iyo dadkiisa uu u naxaayo in wax loo kala bedesho yacni dadku yacni hadda dowladahaas maanta dulman oo carabta ah waxaan nidhi haddaan ku qiyaasno xataa dad kale oo muslimiina laakiin qaadanaya asbaabtii shucuubtooda ay ku ixtiraami lahayn ama shacabkooda dadkooda ku ixtiraami lahaayeen waxay gaarayaan meel waxaan namuudajkaas usoo qaaday maleesiya oo kale waxaan usoo qaadnay masalan hadda turkiya oo kale cahdigan dambe oo ay socotay hadda dowladan cusub ay haysato alxisb alcadaala watanmiya ay haystaan oo muyuulka islaamiga leh iyo siyaasaadka ay ku socdaan yacni erdogan oo kale markii uu gelayay lagu qabsaday barnaamijkii ri'aasada saaxiibkiis cabdalla guul inuu keeno wuxuu yidhi waxaan ku celinaynaa shacabka shacabkaan ku celinaynaa haddii nisbada ay iska dhinto ta'yiidku intii ay ahayd percentageku hadday iska dhinto waan iska casili buu yidhi xubun marka maxalu shaahidku waxa weeye walaalayaal qofku wuxuu sharaf ku yeeshaa kii sharaf doonaya ama kii jagad doonaya ma aha dadka kaleeto oo dibadaha jira inay raalli ka noqdaan maaha reer galbeedku inay raalli ka noqdaan reer galbeedku xataa hadday raalli ka noqdaan waa intay ku shaqaysanayaan hadhowna yacnii lugtay ku dhufanayaan siay bannaanka ugu tuuraan yarkaluunahu biaqdaamihi xataa gacanta inay ku qabtaan uma quuraan nimanka cumalada ah ee cumalada u ahaa sida haddaba ay u daadanayaan kuwa aan u jeedno iyo kuwo kale oo soo socdo marka qofkii doonaya qofku wuxuu ku noqdaa ummaddiisa iyo shacabkiisa waa in la tixgeliyo shucuubta shacbiga muslimka waa in la tixgeliyo ra'yigiisa waa in la tixgeliyo rabitaankiisa waa in la tixgeliyo walaalayaal iska dhaaf ummadda oo dhan salaada aynu tukanayno jamaacada ku tukanaysaa waa imisa waa imisa shan boqol kun qof waa qayb yar ummaddii ka mida nebiga calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay ninka imaamka ah haddii aan dadka ku tukanaya raalli ka ahayn maaha inuu tujiyo maaha inuu hormaro waa salaada fariidada faral keliya u ka bixinay rabitaanka dadka muslimiinta ah iyo raalinimadoodu ictibaar bay leedahay shareecada ha rabaan ama yay rabin ha fadaan ama yay fadin anaa ku xukumaya maaha arrintu maaha sharci maaha diin maaha caqli maaha xaq maaha bitaraadi baad ku xukumi kartaa ku hogaamin karta salaada iska dhaaf wax kale ma hogaamin kartid haddayan raalli ka ahayn oo markaasoo kaleba sharci bay noqonaysaa xataa in dadka istiftaa lagu sameeyo hadday gaadhidu ha hadday gaadho ha istiftaa baa lagu samayna ha imaamka ma rabtaan mase ma rabtaan ha waa lagu samayna sida xaakimka loo dooranayo kale loo dooranayo hadday gaadho waay maxaa dhacay dee ictibaar buu leeyahay dadka muslimiinta ogolaanshahoodu dadka muslimiinta ahaa marka dad baa waxay rabaan inay xukumaan shacabkooda iyo ummaddooduna laa ra'yigooda laa dhimashadooda laa dhibkooda laa dhiigooda laa waxa soo gaaraya laa dhibaatadooda intaa in leeg uguma fadhido ma warsanayo ma ka damqanayo wuxuu raalli ka yahay oo keliya john iyo jerges inay raalli ka yihiin bes john iyo jerges hadday raalli iga yihiin maa yuhimunii dadkan hadda adigana waxaa kuu dammaynayaa dulli adduun iyo dulli aakhiro taas waa ina ogaataa dulli adduun iyo dulli aakhiro marka darsigaasu darsi aada u muhiima weeye arrimaha hadda dhacaya xaggay ku dhammaan doonaan waa su'aal ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yaqaana isbedeladan hadda socdaa ma u noqonayaan isbeddel ka wanaagsan xaaladdii hore waa su'aal waxaa masar ka socda ma noqonayaan wax ka wanaagsan wixii xusni mubaarak uu hayay ma noqonaysaa talow sharcigii islaamka in laysku xukumo oo ummaddii ummadda islaamka ay u noqoto ay noqoto waxa tunis ka dhacaya tunis oo aan shareecadeed xataa la oggolayn qofku xataa laba xaasuun guursan karin muxaram ay tahay jimcadu ayan ahayn maalin fasaxa macne shaqo ay tahay dal muslimana u yahay qalabiyadiisu ay muslim tahay iyo wax la mid ah shareecadii islaamkan meesha joogin maxaakamtiiyo kulli qaanuun faransi ah ma noqonaysa xaalad ka wanaagsan waa rajaynaynaa inay noqoto laakiin axlaamta ma ku riyoonayno dowla islaamiya inay meesha ka dhalanayso markiiba ma muuqato muqadimaadkeeda ma muuqato laakiin waxaaba injaas ah waxaaba wuxuu yahay yacni wax ilaahay galladiis ah in daalim meesha ka karo dulmigu yaraado waa arrin wanaagsan in cubuudiyadii ka baxdo meesha oo dadku xorriyada ay helaan xorriyada ay helaan xorriyadda nadiifka ah oo cadaaladda qofka uu xaq bani aadamka ay u leeyahay iyaduna waa injaas hadday intaa helaan xataa taasoo ka wanaagsanaanaysa wixii dulmiga ahaa ama wixii dictatoriyada ahaa oo lagu jiray kabtiga ahaa marka ma ku riyoonayno maaragtay wax ka badan laakiin waxaan rajaynaynaa isbedeladu inay ka fiicnaadaan kuwii hore waxaa iyaduna su'aal ah oo duruusta la isweydiinaya ah dadku aad bay ula xamaasaysan yihiin waaqica dhacaya marka kacdoon kasta kacdoon kasta oo lagaga hortegaya daaquudka ma la ayidi karaa waa su'aal iijaabi ma yahay yacni shay wanaagsan ma yahay arrinku wuxuu u khuduucayaa yacni sida dhibku ku yaraan karo ninka daalimka ah oo jaa'irka ah haddii dhibka ugu yar lagu bedeli karo waa arrin sharciga wey ama ha noqoto yacni shacabkiioo kacdoon ku kacay ama ha noqoto dad la hadlay ama ha noqoto waxyaalo maaragtay ee la sameeyey arrinta ah kacdoonka hubaysan ee lagala hortago nimankaa dawaaqiidda ah isagu sidee noqonaya iyadoo ay jirto nusuus arrimaha ku soo arooray waxaa weeye kacdoommadan waxaan is leenahay wallahu aclam waxay ku najaxeen waxay ku najaxeen horta inaanay ahayn kacdoon hubaysan waa qodob aaniyan inuu ahaa kacdoon guruub ama jamaaca kooban aanay wadan ee shacbi ah aalian in ummaddii u midaysnayd saddexdaa arrin buu ku najaxay kacdoonnada hadda ka dhacay tunis iyo masar iyo libiya iyo kuwa socdaba horena way ugu najixi kari waayeen isla waddamadaas laftigeeda kacdoonno hubaysan baa kacay oo dad damceen inay beddelaan kaga hortagaan xukunka masr xusni mubaarak siddeetanaadkii sagaashanaadkii ma najixin iyagun baa la qamciyey la baabi'iyey xabsiyadana qaar lagu guray maxaa dhacay waxaan idhi waxaa maqan cunsurkii shacabka ah waa maqan yahay ya cunsurka iraadada inay ummaddii doonayso iyadu inay kula fahamto waxaan adigu aad rabto inaad bedesho ummaddu waa inay kula fahamtaa laftigeeda oo haddaanay kula fahmin see la yeelaya waa sugaysaa ma ka dheerayn kartid ummadaadu waxaanay fahmin haddaad u keento khaatibu nnaasa calaa qadri cuquulihim bima yafhamuun bima yacqiluun wax aanay mustawahoodaba gaari karin haddaad kula hadasho kuma fahmayaan iyaga laftigooda kugu noqonaya cadow oo lagu adeegsanayaa dadkii kacay marka ama jazaa'ir ama masar ama libiya ama kullu waa la qamciyey dadkii wadaadada ahaa oo isku dayey kacdoon hubaysan inay kala hortagaan ma najixin sababtoo ah maxay ahayd shacabkii ma qaadan iyaguna ma sugin shacabkooda waxay yidhaahdeen iyaga keligood inay isku dayaan dee ciidan baa lagu qamciyey marka marka taasu waxay u khuduucaysaa inay noqoto saan horey usoo sheegnay arrin shacabku iyo ummaddu ay wadato ugu dambayntii ninbaa wuxuu weydiinayaa masar hadday sidaas tahay waddan taariikhdiisa oo islaamka saa ugu dheeryahay goormay masiixiyadu ama nasaaradu ku intishaareen nasaaradu waa loogu yimi nasaarada markii la furtay masar oo muslimiintu ay yimaadeen nasaara deganayd aqbaadu way deganaayeen waa qadiim iyagaa waddanka deganaa laakiin intoodii badnayd islaamkii bay galeen waddankiina waddan saas islaamku uu ku hantay buu noqday in aqaliye ah oo kooban oo nasaaro ahayna way ku joogto ahlu dimmay ahayd weligoodna way deganaayeen iyaga iyo yuhuudba way deganaayeen caalamul islaamina way deganaan jireen sharcigana mid rahbo maaha inay muslimiinta hoostooda ku noolaadaan ama yahuud ha ahaadaan ama nasaara ahaadaan ama qayrkooda majuus ha ahaadaan ay ku noolaadaan ma reebana weligoodna way kula rnoolaan jireen cadaalad buu ku dhisan yahay maxaa dhacay dowladda islaamku waa khitaamkii waxay ku dhisan tahay arkaan asaasiya bay ku dhisan tahay waa inaan ogaanaa kow waa iimaan iyo tatbiiqu shariica rukunkeeda koowaad weeye dowladda islaamka ah dowladda islaam oo ay ka maqan tahay iimaankii shareecadii dowladda islaam maaha labo waxay ku dhisan tahay shuuraa iyagu inay dimuqraadiya u bixiyaan inay waxyaalo kale ula baxaan iyagay khusaysaa dadkii ula baxaya annaga waxaan u naqaanaa shuuraa wa amruhum shuuraa baynahum wa shaawirhum fi lamri ummaddu talo waa inay leedahay wadatashi ahluxalli walcaqdi dad la yidhaahdo ka soo baxa ay ku kalsoon yihiin oo talada la weydiiyo waxna go'aamiya waa inay ummaddu leedahay haddaanay lahayn meeshaas ma taallo shareeca islaamiya wax la yidhaahdo qodobka saddexaad ama rukunka saddexaad oo dowladda islaamku ay ku dhisan tahay waa cadaalad waaye alcadl in allaha yamurukum bilcadl waida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl cadligaasuna wuxuu ku imanayaa wasaa'il buu leeyahay sharciga islaamka in wax lagu xukumo saan sheegnay aaniyan ninka xukumayaana inuu xor yahay oo mustaqil yahay labadaas arrin waadix ma tahay fiiriya hadda si fiican ugu fiirsan waxa uu qaanuunka uu ku xukumayaana waa inuu ahaadaa sharciga islaamka isaguna waa inuu ka madax bannaan yahay siyaasiyiinta xataa khaliifada xataa khaliifada xataa xaakimka muslimka amiirka muslimiinta xataa amiirka muslimiinta mustaqil buu ka yahay qaadigu shaqa kuma leh ma xukumi karo saa wuxuu xukunay saa xukun ma dhihi karo waasita ma soo gelin karo ma soo gelin karo qiso dhacda inaan idiin sheegaya hal qiso yar buu khatimaya nin qaadiyaha ayaa wuxuu joogay kuufa oo shureyx la yidhaahdo waxaa dhacday gabar iyo wiilal walaalaheeda baa waxay isla lahaayeen dhul dhulkii ay isla lahaayeen waxaa u dhexaysay xuduud baa u dhexaysay calaamada u dhexaysay ninkii amiirka magaalada ka ahaa waaliga ka ahaa ayaa wuxuu damcay dhulkaa inuu ka iibsado dhul brahim aho meel fiican ku yaal waa wiilashii lacag badan buu u sheegay way ogolaadeen gabadhii baa diidday inay qaybteeda iibiso lacag kastuu u gaaray waa diiday waxaa la damcay marka amar waaqica in la hordhigo habeenkii baa inta askar loo soo diray dhulkii calaamadii ku taallay oo kala qaybinaysay wixii baa laysku laga baabi'iyey gabadhii subaxdii waxay aragtay dhulkii isku baxsan waxaa la yidhi haddee iska ogolow dhulka lama kala saari karee qiimo badan baa lagu qadilaya lacag badan qolow ma yeelaya tir waa diidtay si kasta le war gabadhan maxaan ku samaynaa laakiin wuxuu yidhi ilaa waa ilaa dhulkii mar hadduu iskalay lacagtaada qaado wax kale ma yeelay waa diiday qaadigay u tagtay qaadigay u tagtay qaadigii magaalada waa qaadiga hadduu ninka amiirka ay mushahar siiyo qaadi ma aha ma noqon karo qaadi see ku noqonaya qaadi qaadi nafle ma noqonaya qaadigaas waa inuu sharci mustaqil inuu yahay tamaaman wuxuu sharcigu yahay xukumi karo waa inuu xukuma qaadiga muslimka ah oo amiirka laftigiisa waa inuu xukumi karaa haddii laga soo haddii laga soo dacwoodo soo ma gabadhii qaadigii bay u tagtay masaajidkuu fadhiyaa qaadigu dadku kale xukumaya qarintii baa u sheegtay warqad buu qoray yaa dacwaynaysaa ninka amiirka baan mushtaka ka ahay magaalada amiirkii buu u diray warqad wuxuu yidhi maxkamadda imo maxkamaddaa lagaaga baxaya ninkii amiirkaha warqaddii markay u tagtay wuxuu u soo diray ninkii booliskiisa madaxda ka ah wuxuu yidhi bal qaadigu wuxuu iga rabo ord soo eg qaadigu wuxuu leeyahay wuxuu lahaa islaamka khilaafada islaamka boolis gaar ah buu lahaan jiray qaadigu oo aan hoos tegin amiirkaas hoos tegin ee qaadiga hoos taga buu lahaan jiray iyo xabsi gaar ah oo maxkamadda raacsa ninkii waa yimi ninkii booliska habaa yimi sarkaalkii oo leh qaadi maxaa amiirka laga rabay amiirkaad warqad u soo dirtay oo waxaad tidhi ha yimaado maxkamadda markaasuu yidhi oo adiguma amiirkii baa tahay maya maxaa tahay booliskan anigu madax ka ahay oo maxaa ku keenay meesha adiga laguma soo ashtakayn dacwadana shaqo kuma lihide maxaa ku keenay hada amiirka ay soo diray askartii askari gudaha ku tuuri guduhu dhigi ninkii markuu nimanka ka maqnaaday niman kale u soo diray odayaala war ninkan qaadiga lahad muxuu iga rabaa la hadla saddex oday baa u yimi oo hada amiirkii saddexda oday oo gudaha dhigu yahay arrintii waa isku cakirantay ninkii habeenkiiba intuu boolis soo kaxaystay askar soo kaxaystay xabsigii buu yimi xabsigii buu nimankii ooda ka qaaday xirxirnaa subaxdii qaadiga yimi aroortii waxaa la nimankii xalay waa la yimi ciidankii waa la furtay waa la sii daayay saasaa baas weeye dameerkiisuu heensaystay wuxuu yidhi baqhdaad iyo khaliifadii ayaan aadayaa shaqadanna waxaan leeyahay iga qabso anigu maanta laga bilaabo qaadi miihi ninkii amiirka markuu damba arkay ninkii inuu magaalada ka baxay ayuu ka dabatagey wuxuu sheekhow soo noqo ilaahay khayra ku sii meeshaadu ku soo noqo ninkii khaliifadii ha gaarsiinin arrinkan wuxuu yidhi soo noqon maayo nimankii aad horta xabsiga ka sii daysay dhammaantood horta xabsiga ku soo celiya meeshii aan geeyaha wada yimaadaan adiguna maxkamadda imow intaa haddaad fuliso waan soo noqon intaa haddaadan fulin halkan ka noqon maayo intaba waan fulin buu yidhi intii buu ku soo celiyey markaasuu soo noqday markii isagii uu yimi oo maxkamadda soo fariistay buu yidhi haddaba kuwaa sii daaya markaa sii daaya waaye markaasuu u xukumay gabadhiina xukunkeedii iyadoon raalli ka ahayn dhulkeedii sidiisaa lagu soo celiyuu yidhi hadda haddaanay gadi hayn gadi mayso wiilasha soo ma rabto inaad ka gadato hadday ogol yihiin ka qaado horta maxkamadda islaamku sharciga saasay ahayd rukunigeeda weyn waa cadaalad weeye walaalayaal cadaaladuna waa sharci inay ku xukumayso ninka xukumayana waa inuu ka madax bannaan yahay ay ta'fiir oo siyaasiyiinta ama dowladdaas jirta ay ku leedahay arrinka afraad ama rukniga afraad ay ku taagan tahayna waa xorriyad waaye xorriyad waaye nacam haa dadka muslimiinta cabiid maaha kelimadii camiiru lmu'miniin cumar bnu khadaab waxay ahayd mata stacbadtum annaas waqad waladathum ummahaatuhum axraaran dadka goormaa gumaysateen buu ku yidhi cumar camr ibnulcaas radia allahu canhu oo wiilkiisa iyo wiil kale isdileen oo markaa wiilkii amiirku wiilkii kala garaacay goormaa dadka addoonsateen buu yidhi hooyadoodaa dhashay iyagoo xor ah goormaa addoonsateen buu yidhi qofka muslimkaah waa inuu ninka amiirka ninka qaadiga ninka khaliifada hadalka odhan karaa waa inuu ra'yigiisa cabiri karaa waa inuu cilmigiisa sheegi karaa saasuu caalam alislaami ku noqday caalam ka horeeya oroba ay wax ka barato oo mucalimiin uu u noqdo oo caalam alislaami saddex boqoloo sano saddex boqoloo sano buu wuxuu hogaaminayay caalam اطib wa caalam alhandasa saddex boqoloo sano lama soo tarrixin taariikhda dib aan ugu noqonno caalamka intii ka jirtay oo ka jiray dhakhaatiir ama ka jiray dad culimo ah waxay ahaayeen muslimiin saddex boqoloo sano lama soo tarrixin hal qof oo aan muslim ahayn caalamka kama jirin oo caalim ah oo dhakhtarnimo loogu tago ama daawo loogu tago maskaxda keentay waxa weeye dad xora qodobka shanaad oo ah cilmiga iyo kafaa'ada in la qiimayo waana kaas buu caalamulislaam ku soo baxay arkaantaasu haddaanay jirin dowladda islaama rukunnada ay ku taagan tahay wey waa iimaan iyo shareeco waa shuura waa cadaala waa xurriyad waa cilmi iyo kafaa'a in la qiimayo nasal allah tabaaraka watacala an yuwaffiqana wa iyaakum ila kulli khayr